إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka iyo cagta mariya askartii dowladda federaalka dhowaan geysay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deeq dawo ah gaarsiiyey dadkii ay ugandhees kugu duqeeyeen magaalada buulamareer ee gobolkaas alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad ee shirka labaad ee jihaadka bariga afrika odayaasha dhaqanka magaalada buulamareer ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabeen ciidamadii yugandheeska ee magaaladaasi dhowaan laga saaray bulshada ku dhaqan degmada jamaama ayaa goob fagaaro ah ku daawaday muuqaaladii ay dhowaan alkataa'ib ka soo saartay shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika laba ruux oo kenyaati ah ayaa waxaa lagu dilay waddanka kenya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda maali إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakaya cagta mariya askartii dowladda federaalka dhowaan geysay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha ka dhashay weerarkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir waa mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi saaka aroortii hore har ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina ku qaaday xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen degmada masagawaay ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay magaalada iyo sidoo kale xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada halkaa lagu weeraray waxaana jira khasaare xooggan oo gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalka kula wareegeen gawaari ciidan welina faahfaahin dheeriya oo rasmiya oo ku saabsan tirada ciidamada dowladda federaalka ah ee lagu dilay weerarkan iyo sidoo kale inta ku dhaawacantay war horu dhaca oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay allah fadligiis la wareegeen magaalada masagawaay iyo sidoo kale xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ah waxaana jira ayaa warka lagu yiri khasaare baaxad leh oo gaaray cadowga mujaahidiinta ayaa waxay sidoo kale qanimaysteen gawaari ciidan oo halkaa ku sugnaay sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ay isku dayeen inay gurmud u sameeyaan ciidamada saaxiibadooda ee lagu helay masagawaay balse rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waddada u galay waxaana halkaas ka dhacay mar kale dagaal culus oo lagu jibiyey ciidamadii dowladda federaalka ah waxaana ay dib ugu laabteen halkii ay kasoo tageen si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarina kusoo afjaraan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada masagawaay wixii faahfaahin ee kusoo kordha weerarkan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegtay degmada masagawaay wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah wamaadsanyaha kaasi wuxuu ahaa haashim oo inooga waramayay wararkii ugu dambeeyey masagawaay dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen tuulo lagu magacaabo cos mudulle oo ka tirsan degmada tarbaja ee gobolka wajeer waxaa halkaasi ku sugnaa maleeshiyaad lagu magacaabo homa gaad kuwaasi oo ay soo tababaratay kuna shaqaysato dowladda kenya wayna kala farxadeen ciidamadan saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa gudaha waxay u galeen tuulada iyagoona halkaasi muxaadarooyin uga jeediyey dadweynihii ku sugnaa maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deeq dawo ah gaarsiiyey dadkii ay yugandheeska ku duqeeyeen magaalada buulamareer ee gobolkaas maxamed amiin ayaa faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo booqday isbital ku yaala magaalada buulamareer oo ay jiifaan dadkii ciidanka ugandha duqeeyeen maalintii daracd ayaa tacsi iyo deeq uu ka siday wilaayada gaarsiiyey bukaanada shir jaraa-id oo uu halkaasi ku qabtay waaliga wilaayadii islaamiga ayuu kaga warbixiyey dhibaatada ay mar waliba ku hayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka reer shabeellaha hoose wuxuuna intaasi kadib qaar ka mid ah dadkii duqaynta ugandheeska ku dhaawacmay ku wareejiyey lacago loogu talagalay inay kula tacaalaan dhibaatada gaartay jasaaka allahu khayran ilaahay ha idin barakeeyo marka waa idin soo booqanay arrintaas arno inaa idinkaga tacsiyin culeyska idin gaaray insha allah tacaala dadkana dee shafe shafe iyo daawo daawi iyo xoogaa insha allah tacaala inaan gaarsiinana waa rabnay insha allahu tacaala oo daawada iskaga bixiyaan intaa unbaa ula socon insha allah tacaala ilahay samir iiman ha idinka siiyo jazakum allah khayran reerkan hadda dhaawaca iyo gaarin lacagtan labada boqol ah in sha allahu tacaala allah idin barakeeyo ilaahayna caafimaad deg deg ha siiyo dadkan dhaawaca
maadaama hadda ee aad soo booqatay gurigii ay musiibada ka dhacday oo haddana qaar ka mid a dhaawacyada ay yeelaan Eh, jazaakum allah khayran kolley waa ujeedaan dadkaas muslimiinta ah cadowgaas uu waxyeeleeyey ilaahi subxaana wa tacaala ha caafiyo kuwii dhintayna shahiidayna ilahay way shahiideen xaqiiqatan cadow waa dilay waxa loo dilin oo lagu beegsanaya waa diintooda sidoo kale qaar ka mid ah shacabkii ay ugandhees ku duqeeyeen ee ka faa'iidaystay daweynta ay wilaayada u samaysay ayaa ka waramay waxayna soo gaarsiiyeen dadkaas dhaawacmay iyo dadka dhintay lacag tacsiyad eh iyo tacsiyad afka intaba waa noo keeneen waa sidii dareenkiina marka dareenkiina ka waran mar haddii walaalihiina muslimiinta booq maa sha allah maa sha allah maa sha allah waxa waaye saan jeclayn oon ilaahay ka baryayn iyo si ka fiican oo la kulannay waaye Haa, alxamdulilah waa adiga geedkii weynaya igu habsamay alxamdulilah aniga waxaa xaafad waa ka maqnaa caruurta ayay joogtay alxamdulilah geedkii weynaya adiga waa gabar iyo wiila igaaga dhaawacmay maasha allah kheyr alxamdulilah qooba- macnaha muslimiinta ilaahay waa guul allah siiyo garabna allah siiyo waxay igu tari karaan waa igu tareen maasha allah alxamdu hadda caruurta xaalkooda waa sidee yaa caruurta hadda xaalkooda waa sidee xaalkooda kasta waxaa alxamdulilah hadda isbitaal inaa u goodaa rabaa laakiin xoog waa la dhayay hadda ilaahay idinkiisa firir yaraa ku jiro waxaa laga soo baxeen hadduu ilaahay karaal noqoda wiilka weynaa firirka waa ka baxay curyaanka ahaa alxamdulilah sidii kale waa iska fiicana wax dhibee ma qabi maalintii daraad ayay ahayd markii ciidamada shisheeye ee uganda ay duqaymo ku dileen ugu yaraan sagaal ruux oo shacab ah halka kuwo kalena ay ku dhaawaceen waxayna duqaymahaasi ka kala geysteen magaalada buulamareer iyo meel u dhow ambareeso ee duleedka baraawe ee gobolka shabeellada hoose halka taa'ib ayaa baahisay qaybtii saddexaad ee shirka labaad ee jihaadka bariga afrika cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas ka waramaya
muuqaalka saddexaad ee alkataib ay ka soo saartay shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika waxaa dadka ka soo muuqanaya ka mid ah qaar ka mid ah culummada diinta islaamka sheekh moxamed jamaal oo ka mid ah culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa kelimad uu ka jeediyey shirka labaad ee jihaadka bariga afrika waxa uu ku sheegay in loo baahan yahan dadka muslimiinta ay fadhiga ka kacaan islamarkaasina jihaadka ay u istaagaan waxaan leeyahay shacabka muslimiinta guud ahaan waxaan leeyahay qaala tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illahi waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquuti faqaatiluu awliyaaa shaytaan ina keyda shaytaani kaana daciifa halka ilaahay wuxuu noogu cadaynayaa adduunka maanta laba qolo keliya dagaalamaysa waa muslimiin iyo gaalo wey marka adigoo muslim sheeganaya salaadii tukanaya soomaya haddana camalkii jihaadkana aada fududaysatay ood ka tagtay qaacid ka noqotay waa runtii waa nasiib daro iyo khasaaro weeyaan muslimiinta waxaan leeyahay aayadaha ilaahay idinla hadlaya dhegaysta oo ka faa'iidaysa oo akhriya oo haddee waxaa weeye fahma waxa uu la hadlay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo uu sheegay in iyaga lagu tiirsan yahay ugu dambayntii mujaahidiinta waxaan leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun waxaan leeyahay samra oo la samartama cadowga ilaahay maanta runtii raayadan laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah babanaysa ilaahay adinku sabab idinka dhigay dhiiggiina daadanaya ilaahay sabab uga dhigay gabdhaha muslimaadka maanta xijaabka xornimada ku qaadanaya maraakiista shareecada diinka ilaahay lagu baranaya meel kasta xalaqaadkii macaahidii maanta adinka sababtiinay ku taagan yihiin adinku ilaahay sabab idinka dhigay maxaakiimta maanta la xukumaya allah subxaana wa tacaala shareecadiisa adinka ilaahay sabab idinka dhigay amniga muslimiinta maanta ganacsigoodii adduunyadoodii iyo wilaayaadka ay ku kala gooshayaan adinku ilaahay sabab idinka dhigay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala maanta dullinimada uu ku nool yahay iyo xaaladda adag uu ku nool yahay maanta adinkaa sabab ilaah idinka dhigay marka waxaa leenahay samra oo la samartama allah wuxuu leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a samirka iyo taqwada haddiina laga helo ikhwaanii fillaah cadowga ilaahay subxaana wa tacaala haddee waxaa weeye dhagartooda iyo hagartooda iyo waxay nala doonayaan waxba nagama dhimi karayaan in shaa allahu tacaala kitaabka ilaahay baa saraynaya shareecada ilaahay baa shaqaynaysa allahna subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii waan haysannaa in shaa allah wuuna noo dhammaystiri doonaa hada wabillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin sheekh maxamed jamaal waxa uu farriin u diray culummada la shaqaynaysa shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay sidoo kale waxaan la hadlayaa culamaau lmurtadiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina ishtarow alkufra biliimaani lan yaduru allaha shay-an walahum cadaabun aliim kuwa maanta diinkooda gatay xoogaaga dhaqaalaha la siinaya ku gatay oo islaamnimadoodii iimaankoodii dhaqaale adduunya ku gatay oo runtii sharafkoodii cisigoodii gaalnimo ku doortay ikhwaanii way khasaareen nasiib daraa ku dhacday waxaan leenahay runtii waad khasaarteen nasiib darana waa idinku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqda u toobadkeena arrinkaa runtii allah yacnii maaragtay goodigiisana saad uga badbaadaan u toobadkeena ayaan leenahay waad ogtihiin waxaad beeniseen aayaadkii ilaahay shalay aada akhrinayseen waxaad ka hortimaadeen axaadiista saxiixa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shalay aada akhrin jirteen baad beeniseenee ka hortimaadeen kolka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala usoo noqda sheekh cusmaan maxamed jire oo loo yaqaan sheekh cusmaan dacwo ayaa isigana kelimadiisa lagu soo qaatay muuqaalka ay soo saartay alkataa'ib oo ah qaybtii saddexaad ee shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika sheekh cusmaan waxa uu xusay in fadwada iyo bayaanka shirka ka soo baxay ay ahaayeen kuwo lagu kor yeelayo diinta islaamka ee lagu soo duulay alxamdulilah fadwada culimmadu soo saartay iyo bayaanka siyaasiga ah ee nuqabad ay soo saartay labadaba waxaan u arkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmada iyo nuqabadaba waxaa laga tashaday masiirka ummaddan iyo jihaadka iyo diinta waxay ka qabto in diinta ilaahay la kor yeelo oo loo istaago caqabaadka hor taagan iyo acdaada diinta oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka uu noogu sheegay oo acdaada diintu ay yihiin yuhuud iyo nasaaro iyo mushrikiin iyo wixii la mida oo maanta admaac badan waddankan kale diintiina ku soo duulay sidii ummadda looga badbaadin lahaa diinta looga badbaadin lahaa dadka looga badbaadin lahaa diinta ilaahayna loo ilaalin lahaa ayaa looga tashaday dadka muuqaalkan ku jira waxaa ka mid ah sheekh doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed annaga alla waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala isaga besaan isku xidhaynaa cid kaloo aan isku xidhayna ma jiro isaga keligiisaan tuugaynaa alla besaan isku xidhaynaa allaahu mowlaana walaa mowlaa lahum waxaan ku soo gabagabaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu qaatumada nagu dilo ilaahay waxaan ka baryaynaa midnimadeena noo ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa quluubteena isku xidho ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii alla dartii isku jeclaado oo ku kulma oo ku kala tago inuu ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk sidoo kale muuqaalkan waxaa ku jira qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool walaayaadka islaamiga ah kuwa oo iyaguna ku dardaarmay in la difaaco diinta islaamka lagana hortago shisheeyaha iyo dhinacyada garab iyo gaashaanka u ah ee ka barbar dagaalamaya odayaasha dhaqanka magaalada buulamareer ayaa ka hadlay dhibaatadii ay ku qabeen ciidamadii shisheeyaha iyo hadda xaaladda ay ku sugan yihiin warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayd
maalintii shanaad waxaa xor ah magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku xasuuqeen askar ka tirsan kuwa ugandha oo xerooyin ku lahaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo booqatay buulamareer iyo xeradii lagu xasuuqay ciidamada shisheeye ayaa wareysatay dadka deegaanka waxayna sheegeen inay dhibaato fara badan oo ay ka mid yihiin kufsi dil dhac iyo caburin ay ku qabeen ciidamada shisheeye ee laga dulqaaday wallaahi waxaa dhibaato geystan waa badan yahay waa dad waa iska dhammaaday xoolo waa iska dhammeeyeen wax wanaaga hadda aan ku hayno ma jiraano waa dad adiga oo waxaan iska nahay masqul ku jiro camal iska nahay wax kale oo dhibo oo shidadaas maalin wax kale ma jiraan ka hor magaalada waa holciisa waa dhasneed magaalada waa ku dhashay magaalada maxaa aniga waa boqolkiiba sagaashan intay joogeen intay joogeen wax faa'iido aan ka dheefna oo ilaah warta ma jiraan wax kastaba ee magaalada waa duntay waxaana joogta culimmada nala joogto alxamdulilah waa ku farxeen waa soo dhaweeheyna labada gacanaan ku qabeynaa saacan laga bilaabo waa degan yahay jawigu waa fiican yahay laakiin waxyaala waxaan soo marnay lafilaan ee ilaahaysa waa naga gudboon wala baxshay saaka alxamdulilah mihii u fiicneedaan maragoynaa waxyaabaha oo hore aad soo marteen wax ma nooga sheegi kartaa haa maxaa ka mid a dil dhac kufsi ninka la yidhaha cuuryaamis ninka la yidhaha inta lagu dila lagu yidhaha ma asxaag ku joojiyey sacaada ma asxaageeyey damaarkaada ma asxaageeyey naagtaada ma asxaageeyey laguna xuquuq la-aana lagu dila xuquuq la-aana lagaa tago dhanka kale mid ka mid ah odayaasha degaanka ayaa ka hadlay wanaagga ay kala kulmeen mujaahidiinta iyo sida xaalkoodu hadda yahay meel anagu saaka waxaan joognaa dad oo jinno galay camal hadna dad naar ka baxay camalna waana ninka la yidhaaho wax laysa su-aalo ama la isku dhowey la isku xugmeeyo ma aha ilaahay waa noo nicmeeyey ilaahay waa noo naxariistay ilaahay noo siyaadiyo Waxa- waxaa la yidhaha cariiri badan haddaa aragto cariiri badan haddaa gasho waxaa la yidhaha nicin ilaahay wuxuu nasriga soo wadaa nasrigii hadda saakaan joognaa alxamdulilah inkastoo guulguul iyo gaaladii galweyn joogta dadka ay dhammeeyo hayso ay xabada soo tuuro hayso diyaaradii xerdi oo ayaga laga dhameeyey ay garaaco hayso laakiin alxamdulilah nasrigaan u baxnay faa'iidaan u baxnay wax dhib hoon qabno ma jirta allah noo siyaadiyo jimcihii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal xoogan kadib la wareegtay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ilaa iyo haatan lagu maamulayo shareecada islaamka raayada tawxiidkuna ka babanayso bulshada ku dhaqan degmada jamaama ayaa goob fagaara ah ku daawaday muuqaaladii ay dhowaan alkataa'ib ka soo saartay shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika mar kale waxaa qodobkaas ka waramaya maxamed amiin
degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa lagu daawaday qeybaha uu ka kooban yahay muuqaalkii ay dhowaan mu'asasada al-kataa'ib ka soo saartay shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika kaasi oo xalqadiisii koowaad uu kasoo muuqanayo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaro weyn oo ku yaala degmada jamaame ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah si ay halkaasi ugu daawadaan muuqaalkii al-kataa'ib ay kasoo saartay shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika qaar ka mid a dadkii halkaasi ku daawaday muuqaalada ayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kaga warbixiyey waxyaabaha ay muuqaalku ku daawadeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد إن شاء الله تعالى عاو waxaan halkan ku fiirsanay haddaan nahay bulshada ku dhaqan degmada jamaame een, waxaa weye isdaarkii ugu dambeeyey alkitaab oo soo saartay oo ku saabsanaa shirkii bariga afrika in sha allahu tacaala waxa halkan aan ku fiirsanaa cawada waxa waxaa weyaan wax lasoo koobi kara ma ahan Een, waxaan fiirsanay wax qof kastoo muslima hadduu fiirsado uu ku farxayo oo ah waxaa weeyaan arrimaha islaamka oo laga tashanayo khaasatan jihaadka bariga afrika waxaad ogtihiin jihaadka waxaa weeyaan soomaaliya ka bilowday hadda inuu ka gudbay xuduudaha xuduud beynaadkii soomaaliya u gudbay qaaradda bariga afrika Een, waxaa weeyaan ilaahi subxana watacaala kaga mahad celinaynaa ilaahin waxaan weydiisanaynaa qodobada ka soo baxay shirkaasi inuu ilaahi subxana watacaala dhaqangelinkeeda noo fududeeyo Een, qof waliba oo gaal ama kaafir ama munaafiq ah oo fiirsadan waxaa weeyaan aad buu ugu naxayaa waxaa weeyaan muslim gaalada sideedaba ma jeclo midnimada islaamka waxay ka soo horjeedaan oo intaa ay juhdi ku bixinayaan oo la dirirayaan waxaa weeyaan in islaamka midoobo Waa- waxaa weeyaan arrintaa darteedana waa tii u burburiyeen khilaafadii islaamka tii ugu dambeysay iyo inta khilaafaadkii islaamka soo maray weligu gaalada ma jeclan ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahy wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu inaan ilaahi subxana watacaala xergiisa qabsanno muslim waa muslim meel walba uu joogo waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaya inay jihaadka ka qayb galaan waxaa weeyaan filinkan aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada ku dhaqan degmada jamaame haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidoo kale qaar kale oo ka mid ah bulshadii usoo daawasho tagtay fiidiyowga ayaa ka waramaya dareenkooda alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya min nabiya bacda anigoo ah cabdikhafaar ee oo jooga degmada jamaama caa waxaan halkaa ku daawanay eh, shirkii weynaa ee bariga afrika Eh, daawashadana waxaa waaye dad fara badan oo ayaa kasoo qayb galay aad bay u- nu- ugu faraxnay hadee waana soo dhaweyneynaa shirka bariga afrika waxaa la dhihi karaa baahi fara badan oo ummadda u qabtay in loo soo gudbiyo waxyaalaha ku saabsan diintooda ee iyo wadatashiga ummadda arrimahooda waa ummadda baahida maanta ay haysato ma ahan baahida jirka ah ama baahida qofka caloosha uu ka dhergayo laakiin baahida waa baahi diibeed Da- waana culamo ayaa u istaagay ayagoona waqtigan culamo qaar ee u babacdhigi waayeen xaaladda maanta taagan ilaa culamo rabbaaniyiin ah mooyaane culamada rabbaaniyiinta caawa meesha aan ku daawanay waxaan leenahay ilaah ha idin barakeeyo saa ummadda xaqa u bayaaninaysaan allah subxaana watacaala ha idin barakeeyo oo ha idinku jizeeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu cimrigiina barakeeyo oo dheereeyo si ummadda mar walba aad u noqotaan halkudhigii ee ummadda hiigsan lahayeen marka waxaa kale oo bogaadin iyo farxad u sugnaaday oo caawa aad aan ugu farxnay amiirkeeni oon aragnay ee, jirka kasoo muuqda axmed cumar abi cubeyd xafidahu allahu tacaala waracaah allaha ku xifdiyaan leenahay ku taag ee, waan ku jecelnahay ilahay dartii baan ku jecelnahay ee, umradda dhan oo halkaa kasoo qayb galanay dhammaan shirka iyo dadka kasoo qayb galan waan jecelnahay ilahay dartii baan ku jecelnahay hadaanana shacabta reer jamaama waana soo dhaweyneynaa insha allah waxaan kale oo mahad gaar ah u jeedinaynaa ee, walaalaha iclaamka alkataa'ib oo isku dawriday shirka iyo iyo maxaa la yidhahda qaabkiisa sida wanaagsan ay usoo gudbiyeen waana ku faraxsanahay alkataab waxaan leenahay allah idin barakeysa ummadda xaqiiqda usoo bandhigaysaan Eh, waxaad qayb ka tihiin eh, qaaiqda oo ay qarinayaan cadowga maanta iyo murtadiintu eh, dadka muslimiinta Eh, maanta idinka ayaa banaanka usoo dhigaya oo waxaa fashilka gaalada haysta maantana waxaa waye waxa banaanka usoo dhigaya waa cilaamka waana taageersanay ayaan leenahay wajazaakum allah khayr assalaamu calaykum ma ahan markii ugu horeysay oo degmada jamaama lagu daawado aflaamta jihaadiga ah ee ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
laba ruux oo kenyaati ah ayaa waxaa lagu dilay waddanka kenya qodobkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise magaalo lagu magacaabo banaani ee ku taala ismaamulka gaarisa ay kenya gumaysato ayaa waxaa ka dhacay fal naxdin leh koox burcad ah ayaa waxay dishay qof haweeney ah iyo ninkeeda oo ku noolaa tuulada lagu magacaabo banaani waxaana dhacday inay kusoo weeraraan islamarkaana ay rasaas ku furaan dadkii halka ku sugnaa waxaana ku dhintay haweeney halka seegeedana uu dhaawac soo gaaray kadib waxaa loola cararay isbitaal isagoona ugu dambeyntii uu ku geeriyooday isbitaalka sidee waxa u dhaceen waxay yihiin tuugadan soo weerarta waxaa ka waramaya odayaasha ku dhaqan deegaanka banaani ee ka tirsan magaalada gaarisa ee ay kenya haysato magacayda waxaan lahaa cali maxamuud waxaan jooga banaaney waxaa waxa u dhacay nin meesha la yidhaahdo ee kamsamaki oo boodhaga siilo oo gaarisa ah ayaa halay waqti maqrabka halka saaca ayagoo marka salaad lagu jira ayaa shibto soo weerartay oo dhanka goobidan dariskana dhanka siilow ka imaaday meesha ayada waxaa dhacay dad ee, masaakiin ee shacbi ah gurigooda ku tukadeen oo fadhiyaan ayaa meesha ayadaa lagu weeraray weerarka isaga waxaa ku dhintay nin iyo xaaskiis marka dhibka ayaga halay meesha nagu qabsaday hadda waxaan taaganahay qatlagii ninkii dhaawac buu noqday dhaawacada meesha ambulance looga qaaday gaarsa ugu geeriyay hadda saacadan gaarsa lagu aasahayaa anagana waxaan taaganahay qatlagii gabadhii xaaskiis ahayd ilaah u naxariistay sidoo kale waxay sheegeen in arrintan ay soo laablaabatay ilaa iyo haatan aan waxba laga qaban Ah, aniga waxaa la yidhaahdaa ibraahim xasan cali chief aan german banaani ba ahay biiska xaggiisa hadda in adduun dhow bay horta dadkan hadda derisyahan nahay oo deriska nahay baa aad xoolaha noogu dhibaan oo tuugu noo soo diraan oo aryaha naga qaada tii hadde waaba ogoon oo marna waa laga ridaayay marna way la baxsanaayeen xalay waxaa dhacday iman hal saac ee barkacday meelahan eh, ee magaalada lasoo weeraray magaaladana inta ka hor baaba la gubay oo oo gubeen kambasa market marka waxaa jooga dad iska beeraley ah oo beeraha falas- fashaan oo la joogeen odaygan iyo qoftiisii majay wada joogeen oo dadkan kala bilcaantiisa ma wadanin guriguna wuu ku leeyahay maji gurigaa ugu dhisan marka xalay weerarka u horreeyba isagaa laga soo dhacay maahan marka ugu horeysa dhibaatooyin noocan oo kale ah ay ka dhacaan tuulooyinka iyo deegaanada ka tirsan dhulka ay kenya gumaysato waxaana jira dhibaatooyin fara badan ay la nool yihiin dadka soomaaliyeed ee ku hoos nool gumaysiga kenya warkaan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ayaa weerar xoogan waxa ay ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda maali wararka ka imaanaya dalka maali ayaa sheegayay in weerar xoogan lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidanka xukuumadda bomaako ee ku yaala gobolka kaysi ee gudaha dalkaas weerarkan oo ahaa mid culus ayay mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan hal askari oo ka mid ah askarta xukuumadda weerarkan ayaa sidoo kale waxaa lagu gubayay hal gaari iyadoona lagu soo furtay gaari kale mootooyin iyo sidoo kale hub milatariya wayay ciidankaasi lahaayeen mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ee ku xiran urur weynaha alqaacida ayaa camaliyaadkooda waxa ay ku ballaariyeen dalalka burkina faso naijar maali iyo sidoo kale kuwo kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa